Dhir beeristu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu ilaalin karo deegaanka, loogana hortagi karo nabaad guurka, abaaraha, iyo kulaylaha sii kordhaya ee isbeddelka cimiladu ay keenaan. Waa tallaabo nolosha markaas muhiim u ah, laguna xoojinayo deegaan qurxoona. Culimada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa bulshada deegaanka ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhir beerista, iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay waajib saaran qof kasta oo Muslim ah si markaasi deegaanka uu noqdo mid bilicdiisu wanaagsan tahay, ayna ku noolaan karaan bini'aadamka iyo xoolaha. Culimada ayaa sidoo kale xusay in dhir beeristu aysan ahayn oo keliya qurxin muuqaal, balse ay tahay badbaado nolol iyo tallaabo loogu adeegayo bini'aadamka, xoolaha, iyo dhammaan noolaha kale ee Ilaahay abuuray. Waa kuwan qaar ka mid ah culimada oo bulshada ugu baaqay in ay markaasi ka qayb qaataan qurxinta iyo sidoo kale dhir beerista magaalada Kismaayo.
dhir badan baa dee wadooyinka inta la sameynaya iyadoo naftarkeeda laga jaray ee dib loo soo celiyo Ee, arrinka noocaasa marka waa inaan isku tashi u samaynaa hadda inteenan ka soo qayb gashay xafladdan iyo inta ka maqan iyo intuu warkeennu gaari doono o dhan ay ku talagalaan sidii waddanka loo qurxin lahaa oo nin walba horta bal ugu yaraan gurigiisa hortiisa uu dhir ugu tallaali lahaa dhirtaana sidii loo ilaalin lahaa looga wada shaqayn lahaa
waa barnaamijkan aan iskugu nimid oo nalagu yeeray waa barnaamij aad u wanaagsan una fiican deegaankeenna iyo magaaladeenna Een, waxaad dareemi kartaan waqtigii kulaa aan ku jirnay meelaha keliya dal iskugu imaanaya waxay ahaayeen meelaha geedaha leh waana min addiin oo qofka geedkaas waa sadaqatul jaariyu ka mid yahay maaragtay qofkii geed tallaala intii la harsanayo xuseen baa da noo sheegayay Een, waad dareemi kartaan ajirka uu leeyahay